Afhayeenka ra'iisul wasaaraha Itoobiya Getajaw Redah ayaa waxa uu sharaxaad ka bixiyey mowqifka dalkiisa ee maamul samaynta Jubbaland ee magaalada Kismaayo iyadoo ay jiraan eedeymo la xiriira in Itoobiya ay la safan tahay dhinac ka mid a kooxaha iyagu ku loolamaya in gacanta ay ku dhigaan maamulka waxaana waraysigaasi la yeeshay haaruun macruuf oo ka tirsan laanta af soomaaliga ee v o a oo ku sugan washington cabdulahi nuur maxamed colombo ayaa inoo soo koobaya
annagu cidna kuma lihin musharaxiinta jubbaland ma jiraan musharaxiin gaara oo aan leennahay ama dad kale wax kastoo kismaayo ka dhaca ama laga sameeyana ayaa waxay tahay marka horeba inay ku lug yeeshaan dadka soomaalida ah wuxuu sheegay afhayeenka ra'iisul wasaaraha etoobiya in xukuumadda etoobiya ay taageersan tahay hanaan xaqiijiyey in soomaalidu aanay dib ugu noqon qaska iyo colaaddii soo ragaadiyey labaatankii sannadood ee lasoo dhaafay dowladda soomaaliya waxay doonaysaa inay dib u dhigto samaynta maamulka jubbaland ilaa laga dhammaystiraya dastuurka iyadoo soomaaliya ay doonayso oo kale inay qayb ka ahaato qorshaha xasilinta ee igad hase yeeshee mister rede wuxuu sheegay in etoobiya ay taageersan tahay qorshaha xasilinta ee igad oo lagu heshiiyey sannadkii labada kun iyo kow iyo tobankii kaasoo siinaya gobolka dallad ah fududayn iyo door ilaalineed ma qaba in dowladda federaaliga ee soomaaliya ay iska indhitirayso xaqiiqada ah inuu jiro hanaan hore uga jira kismaayo wax kasta oo ka dhaca kismaayona ay tahay in laga fikiro uuna jiro door weyn oo ay dowladda federaaliga leedahay ilama aha in dowladda soomaaliya ay moog tahay hawsha iyo hanaanka kismaayo mar la weydiiyey afhayeenka ra'iisul wasaaraha dowladda etoobiya mister reda in haddii cigad ay doorkeeda jubbaland si tartiib tartiib ah kala tegaysa ayuu ku jawaabay dhiiggeenna ayaannu ku bixinaynaa nafteenna ayaannu u huraynaa annaga waxaa naga jooga dalkaasi ciidamo etoobiyana sidoo kale waxaa jira kuwa kenyaana oo si xoog leh ula dagaalamaya al-shabaab waxaa naga jooga ciidamo camisooma oo ka dagaalamaya dalkaasi iyagoo taageeraya shacbiga soomaaliya marka ma waxaad filaysaa in dadkan dhiiggooda daadinaya naftoodana huraya inaanay door ku lahayn wax kasta oo ka dhacaya soomaaliya iyo si kasta ay u dhacayaan waxaan kuu xaqiijinayaa inaanay taasi dhici doonin waraysigii uu afhayeenka ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya getajaw redah uu siiyey haaruun macruuf oo jooga washington waxaa inoo soo koobaya cabdulahi nuur maxamed colombo